bismillahi raxmaan iraxiim halkani waa madasha lixdanka oo had iyo jeer lagu falaqeeyo faaqidaada siyaasadda soomaalida caawa waxaan mar labaad marti noogu ah oon rabnaa inaan wax ka weydiino xaaladda soomaaliya waa cali daacuun cali daacuun ma nooga warrami kartaa in xaaladda dhabta ah wax badan baa madasha lagugu waraystay wax badan baanu kuu soo wacnaa marka ayaan war ka rabno soomaaliya nooqol ma noo qali kartaa xaaladda rasmiga maanta adoo ku sugan magaaladii caasimadii dalka ee muqdisho bismi illaahi araxmaan iraxiim madashu way ma madashu way mahadsan tahay dadka i dhegaysanayaana waa mahadsan yihiin waxay ku sugan tahay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya maanta aniga ra'yigayga iyo garashadayda meel halisa halisa halisa oo wax kastaba laga filan karo ayay ku sugan tahay maxaa yeelay doorashadu ogos bay ahayd shariif sheekh axmed wuxuu xasan sheekh maxamuud ku wareejiyey xilkaas sebtembar octoobar iyo novembar iyo decembar iyo janary oo hadda aynu ku jiro intaa midna yidhi diila election iima muuqdo madashana muddo fara badan baan ka sheegay inaan ogos iyo sebtembar iyo octoobar iyo novembar midna aanu election dhacayn sababaha aan u irina waxay ahaayeen xogogaal baan ahay xogogaal waxaan xogogaal u ahay xukuumaddii ee uu madaxweynaha waktigiisu dhammaaday xasan sheikh lagu wareejiyey xilka inaanay diyaar u ahayn inay soomaali election geliso horaan wararkaas iyo taariikhdaa uga sheegay madasha calaa kulli xaal waxaan caawa aan ku sugnahay waa muqdisho murashixiintiina way joogaan dadku way daaleen maalinba gabadh ama wiil baa la odhanayaa baa la dooranayaa wax maalin qura lagu dhammayn karayo ayaa toddobaad qaadanaya aqalkii sare doorashadiisii garan mayno xilligay dhici doonto sharciyadduna waxa weeye caawa madaxweyne dalka waxa ka ah waa act of president waa jawaabi weeye isagana wixii halkaa ka soo baxa ee dhibaato ah ee dalkaa ku dhaca isagaa mas-uuliyadiisa qaadanaya cali maxamed axmed waxaa hadda noo sheegtay in waddanka aysan doorasho ka dhacaynin waxaad kaloo noo sheegtay inuu jawaarig waddanka madaxweyne ka yahay waxaan maanta madaxweynihii hore ee soomaaliya ee xilku ka dhammaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu warqadii aqoonsi ka guddoomayey danjirayaal dalka loo soo magacaabay suu madaxweyne ugu yahay jawaari dalka hadduuba weli warqadii ka guddoomayo xasan sheekh danjirayaasha dalka imanaya anigu dastuurkiibaa i hor yaalla maalintii la doortay baarlamaanka oo guddoonka la doortay oo guddoomiyaha baarlamaanka la doortay ayuu noqday ninka la yidhaahdo jawaabi madaxweyne waa garana waa garana goormaa goormaa u dambeysay dastuurka soomaaliya oo lagu adeer haddii aan lagu dhaqmayn anigu waan ku dhaqmayaa aniga iyo xasan sheekh dastuurkaa noo dhaxeeya aniga iyo jawaabi dastuurkaa noo dhaxeeya haddii dastuurka laalaalo ninba gurigiisii buu aadaya waana la kala tegaya act of president waxa ah jawaabiba ah jawaabi hadduu shaqadiisa ka soo bixi waayo oo ay musharaxiintu u tegi waayaan oo ay odhan waayaan noo iclaami waktigii doorashada wixii halkaa ka soo baxa jawaabi baa mas-uuliyadeeda qaadaya anigu sida aan qabo weeye caliyow adoo mahadsan qurba joogta annagu waxaanu isku haynaa nin walbaaba inu uu yidhaahdo ninka uu isagu taageersan yahay baa kusoo baxaya doorashada yaad is leedahay maanta doorashada soomaaliya way ugu tugtugrooyihiin oo dalka madaxweyne ka noqon doona hadday doorasha maanta dhacdo aniga si fiican ii dhegayso laa yaclamu alghayba ila allah wixii qaayiba ilaahay baa ka warhaya ilaahay baana og anigu wax qaayiba ka warrami karo waxyina iguma soo dego caliyow laakiin maadaama aad u dhuun daloosho siyaasadda soomaaliya ma noo addoroosi kartaa sida ay wax u socdaan dabayshu sida u socda dabayshu waxay u socotaa bal horta intaan madaxweyne aynaan ka hadlin yaa muslim islaameeda oo dadkan election geliya yaa ilaahay yaqaana oo maalintii doorashada cayima yaa muslim islaameeda dadku waa la daalayay yidhaahdo waktigaasaa doorasho la gelaya waa jawaabi weeyaan horta halkaa haddaan jawaabi kaga baxo wareega koowaad afar baa isku soo hadhaya sida anigu aan qabo afartaa isku soo hadhaya waxa ay noqon doonaan shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud cumar cabdirashiid iyo cabdulqaadir cosoble waa aniga ra'yigayga weeyaan iyo aragtida ii muuqata maadaama aan goorjoogahay afartaasaa isku soo hadaya ninkii alla u calfana waynu arki doonaa rajada uu qabo shaksiga ay soomaalida aadka u jecel yihiin soomaaliyeed maxamed cabdullahi farmaajo muxuu adiga kula yahay maxamed cabdullaahi farmaajo bikulli ixtiraam o bikulli taqdiir waa inan wanaagsan weeye waa inan qalbi wanaagsan weeye waa inan soomaalidu ay ku weyn tahay weeye waktigiisii ma aha maalintiisii ma aha ha waktigiisa waa inuu sugaa ma noo fasiri kartaa waxaad ka wadda waktigiisii maahan no comment no comment waa hagaag haddaba adoo mahadsan waktigiisii maahan haddii aad tiri no comment ee goorma ay maanta oo soomaalidu ay ugu ay- ay ku jirto meel cidhiidhiya qofkii cidhiidhi ka saari lahaa haddii la yidhahdo waktigiisii maahan ee goorma ayay waktigiisa noqonaysaa ma- marka dalku dabiic xasilo ee nabadoobo balbular balbular shacabka soomaaliyeed kolkuu doorasho galo waxaan hubaa inuu farmaajo noqon doono madaxweyne waa hagaag cali oo adoo aad iyo aad u mahadsan maxaad maanta nala wadaagaysaa maxaad maanta nala wadaagaysaa ugu dambaysa waxaan idinla wadaagayaa waa in dalka doorashadiisii si degdeg ah loo soo dedejiyaa dadka qurba joogtina ay ka hadlaan ay yidhaahdaan enough it's enough ma qaadi karo intaa in ka badan waa in arrintaa jawaari lagu canaantaa waa in arrintaa jawaari dusha laga saaraa waa in la yidhaahdaa doorasho ayaa ummaddu u diyaar garowday waa inaad guddigii doorashada haddaad baarlamaanka hoose iyo kasare tihiin aad ku dhawaaqdaan marmarfiiyo dambe iyo hebel baa maqan iyo labaa maqanna aan loo joojin doorashada haddii ay doorashadaasu si degdega u dhici weydo wadnaha farta ku haya in khasaare intaa ka badan ay dhacaan waa hagaag kaasi waxa uu ahaa cali daacun oo ka dayriyey inay doorasho ka dhici doonto dalkeenii hooye ee soomaaliya cali aadi adi ayaa umahadsan tahay haddana waxaanu furanaa waraysiga annaga oo fursad siin doona dhegaystayaal ama maamul ka mida madasha inay su-aalo si toos u weydiiyaan cali daacun waxaana su-aalahan weydiin doonaa cawaale bakaahiil golojoog mashallaaye kibirweerar iyo didiye su-aasha aan qabaa waxay tahay eh, waxay tahay maanta sheekh sheekh shariif sheekh axmed baa ka doodaya xamar xamar si si aadan wuxuu u duray eh, ninka la yidhaha xasan sheekh ma arinku halkaas miyaa khatartaad ka dayrinaysaa mise wax kalaa muuqda Eh, iyada lafteeda iyo doorashadii oo raagtay electionkii baa faagay electionkii dadku ay u soo diyaar garoobeen baa faagay august bay ahayd september baa lasoo dhaafay october baa lasoo dhaafay november baa lasoo dhaafay december baa lasoo dhaafay janawari baa lasoo dhaafay haddii intaas ay doorasho dhici weydo dee dadkan ilaahay baa lehe qof ma laha cid inqilaab nagu qabsatayna ma jirto oo xoog nagu qabsatay doorashaanu muqdisho u nimi doorashaanu rabnaa hadday doorasho dhici weydo oo ra-iisal baarlamaanku si degdega uu u magacaabi waayo guddigii doorashooyinka waxaan leeyahay musharax waxaan leeyahay musharaxiintu waa inay arrintaa ka hadlaan kaliya ceegaag oo daadihinaya oo wariyaha iyo cali daaxuun aad iyo aad oo mar mar walba naga- golaha sixty noogu yimaado oo warar badan oo soomaaliya naga dabageeya aad baan u salaamaya aniga qodobkaygu waxa weeyaan oon maanta golaha kaga doodaynay cali oo haddaad maqlaysid waa federaalka ee federaalaha ka jira adduunka magacyayna leeyihiin marka federaalka soomaaliya nuuca uu yahay ma la yaqaanaa waxaa nagala wadaagi kartaa ma jirtaa aad baana kuu salaamaya federaalka waxaa la yidhaahdaa yaa taarooda yaa hawiye ah yaa haddii allaba kuu hooyahayay saxan weyna kismaayo daarood baa xukuma waa axmed madoobe garowe waxaa xukuma cabdiweli waa daarood raxaweyn waxaa xukuma shariif xasan waayaa daaro macno uu leeyahay iyo magac uu leeyahay loose federation maaha confederation maaha xeer ma laha magac ma laha waa tollo ayay aynu maamul samaysanno oo aynu maamulkaa reer hebel iskaga celinno dhaxalkiisii cadaada ka eega cadaado cadaado waxaa ka taagan caawa dhaxalkiisii halkaasuu yaalaa wax kuna baktiyi maayo halkaasi meelo kalu u gudbiyaa cabdiweli caligaas waa la fidayaa shariif xasan waa la fidayaa dadkiibaa ku kacay federaal waa la nacay aad iyo aad cali daacuna oo aad baan kuu salaamayaa sidii xaqiiqda aynu ood noo taabatay iyo waxa ka jira meesha su-aashaydu waxay tahay haddii doorashadu ay dhici weydo bisha february oo dibudhac kale ku yimaado maxaa suuragal ka ah magaalada muqdisho inay ka soo baxaan laa xawla walaa quwata ilaa billahi alcaliy alcadiim wadnahaan farta ku hayaa wadnahaan farta ku hayaa waa xikmad weeye wadnahaan farta ku hayaa waxaan ka baqayaa xamar inay dib ugu noqoto kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii waxaan ka baqayaa inay toddobiyo sagaashankii dib ugu noqoto waxaan ka baqayaa halista aan ka baqayaa waa taa soomaaliya qabrigii siyaasaday ku jirtaaye inay xabaasha gunta loo dhigo ayaan aad iyo aada uga welwelsanahay madaxda baarlamaanka waxaan leeyahay allihiin hadduu alla yahay labadiina aqal soo dedejiya doorashadii ninkii ilaahay u alfaayaa qaadaya haddaad soo dedeji weydaan dembigeeda waxa qaadaya guddoonka baarlamaanka oo uu mas-uulka yahay jawaari cali ow waa waa ku salaamayaa xasan sheekh maxamuud iyo jawaari iyo arrintaa marka laga yimaado beesha caalamku meeshii waa joogtaa soomaaliyana iyadaa gacanta ku haysa maxaa nimanka musharaxiintaahi ugala kaashan la'yihiin in doorashadii la qabto ninkan michael keaton iyo groupkiisa koob iyo toban warqadood bay soo saareen beesha caalamka ee ku sugan muqdisho koob iyo tobankaa warqadoodna waa isku macne waa isku digniin laakiin meesha laga goyn doono sararka sararka meesha laga goyn doono waa security consolka soomaaliya inay dib ugu noqoto kumeelgaarkii ayaan ka baqayaa soomaaliya inay dib ugu noqoto axdi qarameedkii baan ka baqayaa bani aadamku qof waliba awood buu leeyahay nimanka muqdisho joogaa qoraallada ay soo qoreen waad aragteen dadku waxay leeyihiin maxay ugu dari waayeen ciqaab iyagu kuma dari karaan shaqadoodii maaha waa security consulkay waraaqahaasi ku wada ururayaan go-aankuna security consulku ka soo baxayaa markaynu burburrayna security consulka africa union inoo dhiibay markii africa union laynoo dhiibayna egad baa laynoo dhiibay hawshaasi khatar bay ku jirtaa wadnaha farta ku hayaa waa ku salaamaya camo si aada su-aasha kuweydiina waxa weeyaan waxaa soo baxday warbixin daraasaad ah ee soo saartay ethoobia laga soo saaray maanta laleeyahay waa in laga ilaaliyo kursiga farmaajo iyo qolada khaatumo maadaama ay yihiin qolo lagu xaqiiqinay xagga wadaniyada sidoo kale waa in laga ilaaliyaa beesha puntland degta haddana faylka waxay kusoo gunaaneedeen kursiga haddii ay beesha puntland qabato xamar waxaa ka dhici doona dagaallo waxaana la wareegi doona qoryahan wejiga duuban riboortka noocaasa akhrka waxay kusoo gunaanadeen waa in kursiga loo daayaa meesha hadda haysa khusuusan abgaal marka warbixinta noocaasa haddaad aragtay sidee la u fahamtay haddii soomaalida sidee u fahamtay aad baan ku salaamaya si wanaagsan baan u fahmay iminkaan akriyayay waa qayb iyo xukun divide and rule weeye waa qayb iyo xukun weeye marka xaqiiqada dabta inagu aynu ka hadalnana cabdullaahi yuusuf axmed baa xamar yimi waxba waa ka qaban kari waaye laakiin etoobiya waa qaybi oo xukun sababtu waxa weeye waxaa jira ciidamo la ballan qaaday in lagu soo tababaro kirilka shanaad ama etoobiya ayaa jiray lacag fara badanina ay ku baxayso haddaadan adigu maslaxad lahayn dadku iyo dowladuhu maslaxad bay leeyihiin sababtay xasan sheekh etoobiya ugu degan tahay waa danaheeda weeye danaheeda xaqna way u leedahay inay maslaxadeeda ka shaqayso anigu haddaan maslaxadaydii garan waayey oo aan ka seexday oo qabiil iragaadiyey oo jahli iragaadiyey oo wadaniyad xumo iragaadisay ninna inaan ku eedeeyo dantiisa muxuu u baadi doonayaa male daayal arab moy madaxweynihii la oran jiray ee kenya jaamacad ku taalla maraykanka ayuu ka yidhi etoobiya iyo kenya dowlad soomaaliyeed ma rabaan inay ka dhalato maxaa wax loogu qaadan waayey maxaa mutacalimiintiinu wax ugu qaadan weydeen maxaa kuwa dalka joogaa wax ugu qaadan waayeen maxaa kuwa hogaamada hayaa ugu qaadan waayeen maxaa soomaaliya loo qoqobay anaa reer hebela oo maamul samaystay anaa reer heblaayaa oo maamul samaystay anaa reer qarsaxa oo maamul samaystay war waxaasaa laynagu arkay dad aan wadaniyiin ahayn dal ilaahay barwaaqeeyey siiyey laakiin ay ku nool yihiin dad wax magarata ah warbixintaana waan akriyey qayb iyo xukun iyo iyadoo indhaheenna iyo isheenna laga arkay iyo maslaxad dhaqaale oo ku jirta iyo mid siyaasadeed oo ku jirta waa salaamaya aqoon-yahanka cali daacun wadaniga salaan ka bacdi laba su-aalood oo shorti aan rabaa inaan ku weydiiyo niyow sidee u aragtaa mooshinkan iyo xilka qaadintan la isdaba dhigay galmudug ka dhacday mida kale waxaan rabaa inaan ogaado adiga xildhibaan baad muddo ahayd xildhibaannimada maadaa ka mus ka ka tanasulay mise si waad weysay iyada lafteeda inaan ogaado waan rabaa anigu marna xildhibaan ma noqon anigu marna xildhibaan ma noqon caqligaygu waa xildhibaan garashadaydu waa xildhibaan codkarnimadaydu waa xildhibaan tacliintaydu waa xildhibaan laakiin reer igu yidhi xildhibaan noo noqon ma jirto mana noqon taasi waa qodob xilka qaadista lagu sameeyey cabdilkariim horta yaa doortay cabdikariim cabdikariim baarlamaan baa doortay yaa xilka ka qaaday cabdi baarlamaankii baa cabdikariim ka qaaday geeri baa hadda dhacday oo rasaasayn iyo haddii allaba kuu rooyaaya dhaawac iyo geeri baa dhacay ujeeddada oo dhammi waxa weeye markii horeba wax lugaha ku taagnaa ma ahayn markii horeba wax haddii allaba kuu rooyahay sal leh oo macno leh oo xikmad leh oo federaal ah oo la garanayo magaciisu ma ahayn puntland jiri mayso ninka u malaynaya inay jiriso jiri mayso puntland bilow kasti dhammaad buu leeyahay wi cabdilaahi yuusuf baa puntland madaxweyne ku noqday ma sii jirayso cabdiweli iyo ina cabdirashiidna ra-iisul wasaaray ku sii noqdeen dad yuqatiyaan bay taagan yihiin waa dhammaad waa gebagebo maxaa yeelay wax ku kordhay ma jiraan wax ka sii dhaca mooyaane haddaba intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa caawa waraysigii xiisaha badnaa ee aanu ka qaadnay ama aanu ku xog wareysanaynay siyaasiga weyne cali daacuun sidaa iyo habeen wanaagsan habeen wanaagsan oo wacan